gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa digniin culus u jeediyey ganacsato ay al-shabaab u yeereen iyo dad kale oo u aada deegaanada al-shabaab si ay garsoor u helaan gudoomiyaha ayaa intaa raaciyay in wadada keliya ay ku wada xaajoon karaan ganacsatada iyo ururka al-shabaab in ay tahay in marka al-shabaab uu kala wareego guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe dadka ganacsatada looga yeeray shabaab oo u yeereen ayagoo maarata rabaan inay ugu tagaan goobaha ay shabaab joogaan arrimahaasna marka waxay naqdeen arrimo aan maarata suurtagal ahayn maamulka haddii aan maamulka gobolka nahay iyo dhammaan saraakiisha ciidanka cid kasta oo aado shabaab hadday ganacsato tahaa iyo hadday kuwo kale tahaba wax loo dul qaada kara maahan shabaab waxay joogaan meelaha ay xukumaan dadka ay joogaan ugama yeerin annaga maamulka haddii aan nahay bal meesha aan joogno ayay dadka xatee intay ku ilhaaneysteen dadkii cabsida ay gaareen waxay leeyihiin shabaabaan noo jeeday shabaabaan arkaayo ayugu ama ha cabsadaano ama aysan cabsanin ma u dulqaadahayna mana ka yeelahayna haddaan nahay maamulka gobolka iyo dhammaan hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada mana aqbalayno inay intu yeero inta baawur isku dhoobaan ay aadaan shabaab shabaabkii inta u tagaan la soo xaajaystaan kana soo naqdaan ay magaalada ku soo naqdaan ayagoo nabad qabo wax loo dul qaada kara maahan waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool gobolka ganacsatada iyo dhammaan inkas cid kastoo maaragtay isku dayaysa inay shabaab la xiriirto ciidamada inay gacanta kusoo dhigaan hadday gacanta kusoo dhigaan sharciga aan la tiigsan shabaab haddii uu meeshaan annaga nagala wareego ayay ayaga la xaajoo karaan laakiin kulama xaajoo karaan inta naga tagaanay meesha tagaan inay la soo xaajoodaan ma suurtagelaysa maahan mana ka aqbali doono gudoomiye makaraan ayaa sheegay in ay u ogol yihiin ganacsatada in deegaanada al-shabaab ganacsi oo keliya ay u aadi karaan laakiin aanan loo ogoleen wax ka baxsan ganacsi ganacsatada hadday goobahaas u ganacsi tagaan qofka ganacsadaa meesha horba u ganacsi tegi karaa ganacsi layskuma haysto laakiin in inta loo yeero ay baawur qaataan ay tagaan mid aan aqbali karna maaha yaysan u arkin warka aan leenahay mid maaragtay ay inta yareystaan ay dhuntaan shabaab ay u tagaan aadi ma karaan shabaab shabaab ciddii aadana iidaa koolbatuuka hadday aadana yeedanoo soo naqan meesha ay joogaan hala joogaan dadku meel kastay ka ganacsadaan waddanka ka bannaanka ay ka ganacsadaan dadku ganacsi wax laga hadli maa waxaa laga hadlaya waa waxa inta loo yeero magaaladan uu degan yahay ganacsigiisa yaallaa ilmihiisa joogaan asiga uu degan yahay inuu inta loo yeero dad jabhadoo duurka ku jira u yeeraan oo ajiibo aadow la soo xaajoodow noo soo noqdo ma aqbali hadalka guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dhowaan la sheegay in qaar ka mid ah ganacsatada iyo mas-uuliyiinta ururada samafalka ama injooyada ka howlgala magaalada jowhar looga yeeray deegaano ka tirsan ururka al-shabaab deegaanada uu maamulo ururka al-shabaab ayaa waxaa garsoor u doonta dad badan oo ku nool deegaano hoos yimaada maamul goboleedka hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne